baabu istixbaabi almuwaasaati bifuduuli lmaal maalka wixii faadilka ah ee ruuxa xaajadiisa iyo kifaayadiisa dheeraa kaalmayntii ciddii aan haysan oo u kaalmaynayo ruuxu la wadaagsanaya la taas ayuu baabkeedii yahay wa bihi qala alimaamu muslimu xadaanaa shaybaan bnu farux faqala xadaanaa abulashari can abi nadrata can abi saciidin alkhudriyi qaala baynamaa waqti naxnu anagu fii safarin safar aan ku sugannahay maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa id waqtigaa jaa waxa yimi rajulun safarkana a'imadii kitaabka sharxay ama xadiidkaba safro ay gaaroy magacaabeen ma jirin ooy soo dee magacaabeen ee safar baa adigu lagu sugnaa rasuulka ilaahayna way la socdeen abuu saciidna dadkaasuu kaba mid ahaa id waqtigaa jaa-a waxa yimi rajulu nin baa yimi calaa raaxilatin raaxilo korkeed ku sugan lahu isaga u sugnaatay oo ninku waxbuu fuushanaayey nin lugaynaya ma ahayn qaala abuu saciid baa wuxuu yihi fajacala wuxuu gudagalay ninkii uu bilaabay yasrifu inuu duwayo oo basarahu waa basarkiisa iyo araggiisa yamiinan midig iyo wa shimaalan ninkii baa wuxuu bilaabay inuu kolba dhinac u jeedsanayo kol xagga midig buu eegayaa kol xagga bidix buu eegayaa taas buu bilaabay kolle ninku tan wuxuuba la yimina waxay ahayd waa nin raaxilahaba fuushanaadee bahnaa oo xaaja ay haysay isagoon su-aal laba iman buu laakiin dhinacyadiisa dayuu kolba gees u jeedsanayay bal waba intaasoo uu helo ciddee bal masalan baahidiisan intay dareento waxaajadiisan uu ku daafaco uu kaba helo ama siiso taas bay ahaydoo waa tacarud xaajadan daraaddeed yeeli markaas bay adigu ayay arrinkiisani ahaa kollay nusqooyinka kitaabkana sanba dee waxa weeye nusqooyinka qaarkood dhacday yasrifu basarahu wuxuu imaamku leeyahay barhkoodna lafdiga basar baa xadfanaayo yasrifu keliyaa dhacday barhna waxaa dhacay halkan yadribu hoo yamiina wa shimaalana si wuxuu raaxiladiisii kolba gees u kaxaynayo taasoo kale bal imaka tooraan ku soconnaaya ninkii kolba dhinac buu deeya waa tacarud bal cid xaajadiisana haysata dareenta fahamto oo markaa waxa weeye ee u kaalmaysa inuu helo rasuulka ilaahayna arrinkaa waa ogaaday oo wuu arkay faqaala wuxuu yihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ma ruuxii kaana waadee macahu maciisa fadlu dahrin waa dahri iyo gaadiid waa wax la fuulo dee dahrigu waa markuubkii dahri waxay uga cabiraana waxaan la fuulayo dhabarka ayaa dee la adeegsanayaa oo dhabarkiisii baa la fuulayaa haddaba wax la fuulo oo ziyaado ah faadil oo isaga dheerkii raaxiladiisii falyacud bihi ha ugu ixsaan falo ha ugu samafalo ha siiya weeyaan calaa man shaksigii laa dahra lahu dahri iyo gaadiid aanu usugnaanin oo ruuxa markuub ziyaadaha haysta ruuxa lugaynaya wax uu fuulaba aan haysan ha ku sadaqaysto ama ha siiyo yacud bihi naa-in kolley macnuhu waa liyuxsin bidalika waxaa ha siiya un weeye oo ha ugu samafalo waxaa isaga dheer ciddii dee aan haysan ee uba baahnayd in caado oo macnaha keenaysa kolley waa aad bay u adag tahay in kutubtii luqada lagaba helo bal kutubtii qariibka xadiidka dhigaysay ibnulasiir oo kale iyo zamaqshari faa'iqiisa iyo bal mil dambe oo imika malaha nin dambe ururiyo aljaamic fii qariib alxadiid intuu ku magacaabay matigiina uu ibnulasiir nihaaye ka dhigtay hoostana uu bal wixii ziyaado ah uu dhowr kitaabo raggaa horeha kutubtii ibnu qutayba iyo khadaabi iyo bal masalan qolooyinka kale suyuudi masalan tatimadiisii ama daylkiisiiya wixii ziyaaday leeyihin uu hoosta kaba raaciyo laftigan may soo dhigan kutubta luqaduna waa iyadoo macnaha ixsaan ama siin oo kale macnaha caada uu leeyahay waxaan filayaa kutubta walow aanan u laabmin kuwoodii ugu waasacsanaa taaj alcaruus iyo lisaan alcarab haddana waa macnaan laakiin ibn zamaqshari baa walow aan faa'iqiisa faa'iquna waa kitaab dhowr mujalad ama afar ku madbacaysan oo xadiidka qariibkiisa ah oo faaiq lagu magacaabuu leeyaho madbacaysan baa jira laakiin kitaab buu leeyahay asaasulbalaaqa la yidhaaho luqa ah weliba miisada kitaabkiisaasi oo mujaladunbuu ku madbacaysan yahay markuu kelimadii soo dhigtuu macaanideedii dhiganaya markaasuu markuu dhigto macaanidii asalka ahayd ayuu wamin almajaazi intuu dhigto ayuu kelimadan waxyaalihii loo isticmaalay majaaz ahaana dhiganaya halkan muu dhigan taha min almajaazka ma soo geline wuxuu soo dhigtay caada bihi oo bimacnaa rafaqa bihi wa axsana ilayhi ah rafaqa bih macnaa waa u dhimriyeyoo waxbuu u sahla waa u ixsaan falay kolley qolooyinkii sharxayna iyagoo asaasilbalaaqo kaba soo noqnayo dee sheekh sharaxina haysano waxba kuma sugnay khaasatan raggii dambe waxa weeye iyagoo asaasilbalaaqo iyo ama kutubtii laguma sharxay mushkaadkiiyo iyagoo kaba soo noqnay iyagana asaas waxa u ahayn asaasilbalaaqe ayay macnaha soo naqliyaan dee ixsaan iyo taqdiim iyo ama siin iyo rifki ruuxii loogu dhimri falo ama loogu sahlo loo dabco macnuhuna waxa weeyaanu wixii isaga dheeree faadilka ah ee ha dheeraada oo lafdigu soo naqliyay saaxib alasa ama sanaqshari asaas albalaada ayaa caada ilayna calayna bimacruufin macnaa rafaqa bina wuxuu noola soo laabmay wax macruufa macnuhu waa rafaqa bina wa axsana ilayna taas baa macnuhu yahay waa inta asaaska inoogu sugan ama asaas albalaada isagaanun kuba fasiranaynaa falyacud bihi calaa man man laa dahra lahu waman ruuxii kaana uu ahaaday lahu isaga fadlun ziyaado waa wax dheer oo min zaadin sahay ah sahaydiisii dee wax kifaayadiisii ka badan buu haystaa falyacud bihi macnaa ha siiyo oo ha ugu sanafalo ee waa rift ahaan iyo ixsaan ahaan calaa man shaksigii laa zaada lahu zaad aanu u sugnaanin ruux aan sahay wadan qaala abu saciid baa wuxuu ihi fadakara uu sheegay oo rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh min asnaafi lmaali xoolaha noocyadoodii iyo sinfiyadoodii maa dakara wixii uu sheegay buu ka sheego ujeeddadu intanun kumuu deyn eh waxyaalihii kale ee dee maalka asnaaftiisa ahaa ana iyagana waa sheegay ruuxii dee ama dhar ha noqoto wax kale haba noqoto wax ziyaado haystee isaga dheer ciddii baahnayd een waxba haysan dee ha siiyo oo kuwa hagu kaalmeeyo xataa ra-ayna ilaan ictiqaadinay annagu ru'inana kolley waa saaxib almufhim laftigu isagu soo dhigtay annahu shaniye damiirku waa lishani inaan ictiqaadinayba ama anahu laa xaqa xaq inaanu u sugnaanin liaxadin axad midna anaga nagaba mida fii fadlin wax dheeraada rasuulkii ilaahay dee adkeyntii uu nagu adkeeyuu weliba tiriyey asnaaf almaal uu lahaa ruuxii wax dheeraada haystaa bal isaguna hagu ha ku tafadulo oo hagu ha siiyo ciddii aan haysan baa waxaanu anagu u malahnayba ama aan ictiqaadinay wax ziyaada oo xaajadayada dheer inaanan xaq ku lahayne wixii faadile xaajadayada dheerba inaan dee dadkii kale u baahna aan siinaa inay korka iyaga tahay ama laazim ay nagu tahay taas baaban anagu ictiqaadine bal xadiid kolley duruq kale ma laho baabku xadiidkaas buu kuba ku koobay oo xadiidkan unbuu kusoo arooriyey waxaana inoogu sugan alxasu calى الصadqa wاljuudi wاlmuwaasaat wاlixsaan ilى الrufqa wاlasxaab manaa boorin laysku boorinayo sadaqadii iyo deeqdii iyo bal ruuxu waxa uu haysto inuu dadkii kalena wax ka gaadhsiiyo si ay ula wadaagsadaan iyagiina ugu caawiyo iyo kii wada socdee rufqada ahaa safar ama asxaabtii loo samafalo xadiidka way nooguba sugan tahay dadkii oo bal matalan masaalix alaasxaab ama dadkaa baahan masaalixdoodao loo cinaayoodoo ciddii dee bal matalan qoomka odaygoodi iyo madaxdooda ahay inay dadkii kale faraan kii baahnaa in la gacan qabto ama loo kaalmeeyo taasi way nooguba sugan tahay ruuxii dee ibnu sabiilka ee baahnaana in wax lagu sadaqaysanayo xataa raaxilaha wata imanka ninkan raaxilu fuushanaa axiladiisu dee mooye awood ay lahayd iyo taag ay ahayd iyo wax fiicanay ahayd iyo inaanay ahayn ba laakiin ruuxa ibnu sabiilkee socotadaee dee baahan xataa beledkiisiiba xoolaa ku lahaadee waa la caawinaya waxbaa la siinaya waa tan xataa asnaafta sekada la siiyo uu kaba mid yahay oo asnaaftii sekada la siinayay oo waktiga caynkaasa dee waa markaas kale hadduu baahan yahay xoolihiisu a kaba dheeraadeenna waxbaa la siinaya ninkana ninkaa socotada ee uba yimi ayuuba ahaa culimada qaar baa halkan waxay kaba qaataan marka ay dee xaajo iyo baahi jirto abaar ha noqoto iyadoo adigu bal markay baahi jirto in dee wixii bal masalan madaxdii ama ay ilzaamin karto wixii bal in dadka caynkaasa waxaan hataa zakadiiba ahayn wixii waxaystay in laga gooyo dadka caynkaasa laguma caawiyo bal noocaasi inuu jiro kolley waana macno ibnu batal iyo oo raggii uguma horreeyey mala bukhaari raggii sharxay adigu dee uguma horrey kole khadaabi baa ku horreeyey lakiin waa min awaail shuraax waana la madbuceeyey sharaxiisii iyo in khazali oo kale iyo waa umuuraha ay soo qaadaan oo ah in waqtiyada caynkaas ee daruura iyo baahi ay jirto wax kalena aan lahayn dee waxay bal masalan dadkii iyagu ay waxhaystay oo kale ama wax faadila haystay dadka in wax looga gooyo bal taasi inay imanayso waxaa kaloo ibnu badaal soo qaataa waqtiyada deesan oo baahi ay jirto ama qaalinimo waxay qaaliyoobeen oo yaraadeen raashinka uu jiro ciddii wax ziyaado haysatay iibinteeda ay iibiso in laba ilzaaminayo oo kale bacd alfuqaha iyaguna xadiid kaba qaateen muhimku waxa weeyaan un bal ciddii wax faadila haysatay ruuxii baahnaa inay ogaatay u kaalmayso oo waxa weeyaan taas baahidiisa hadday daruuro xaddii tahayna laazim baabay taasi kuba noqonaysaa iyo waajib bay ku noqon baabu istixbaabi khaldi اlaswaaji idaa qalat walmuwaasaati fiiha dadkii rufqadee wada socday iyo ama wada degana baabu istixbaabi khaldi اlaswaaji waa waxyaalihii sahayda loo watay isu darka la ysku daree meel keliya la ysugu wada keeno sunanimadkeed buu baabkeedii yahay idaa qalat hadday yaraato iyo walmuwaasaati fiiha dee kaalmayntii laysugu kaalmaynayee kii isagu wax ziyaada ahaystay kii sahayda ay ka goday ama ay kaba yaraatay uu isagu qayb ka qeybgelinayo wixii uu haystay bal taas buu baabkeedu yahay xadaثanي أحmed بن yusuf الأزdiy qaala xadaثana ndr yعni بna mحamedi اليamamiya qala xadaثana ckrmaة wh بnu camaari qala xadaثana iyas بnu slmةa can abihi abina wa slmة بn اlakوع dadkana waa dad kitaabka inoogu soo wada horreeyey aynu soo aragno nin cusubi kuma jiro qaala wuxuu yidhi markaas salama kharajna waanu baxnay maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisaanu baxnay fii gaswatin duulimaad oo qaswaanu rasuulka ilaahay annagoo la socono u baxnay fa asaabanaa waxaana asiibay jahdun mashaqo dad badan baa waxaa ka go-ay bay sahaydii baa ka go-day way gaajoodeen oo waa la haraaday biyo ma jiraan raashin ma jiro adugu mashaqaana asiibtay kollay khaswadana tasmiyadeeda gaar oo dee markaa aan leenahay waa la hubaa may jirto oo culimmadu inooma halkan ma hayno wax taa caddaynaya barhkood baa yidhi waxay u eg tahayba tabuk inay ahaydoo dee xadiid aynu hore usoo maray oo kitaabuliimaan qaybihiisii dambe aan kuba soo maray oo xadiid abu hurayre ahaa oo iyagoo tabuuk markay u baxeen intay dee haraadeen bal raashinkii kaba go-ay ay kuba hamiyeen inay iyadna gaadiidkoodii qashaan oo bal rasuulka ilaahay ufasaxo markii dambe uu cumar yidhi dee haddii ay bal matalan tan gaadiidkaa yaraanayo u yeedho oo waxaad ka dalabtaa aswaadooda wixii u hadhay inay keenaan oo ugu ducee bal matalan taa xadiidka saasaynu soo maray aada bay isugu dhow yihiin walow dee taas cadadku intan aada ugaba badnaa bal waxa weeyaan waa qaswo rasuulka ilaahay qasawaadkiisii kaba mida dadkii la socdayna jahdi iyo mashaqa ay asiirtay jahdiguna wuxuu ugaba yimi raashinkii oo kaba go-ayo sahaydii ay wateen iyo iyadoo dee halkaa gaaja ay ugaba timi bal biyo la-aana way jirteen xataa hamamna ilaan kuba haminay an nanxara bacda dahrina gaadiidkii aan wadnay geel buu ahaa waa rawaaxishoodii barhkood inaan qalanno aan kuba haminay faamara nabiy llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuu amray oo muxuu amray waa bijamci alaswaad fajamacnaa waxaanu ururin oonu isu keenay masaawidana waa wixii dee bal noo hadhsanaa ciday wax u hadhsanayd weeye dadku uu badan yahay intoodii badnayd wax u hadhsani maba jirto wixii sahayda ahaa bal wixii ka hadhsanaaye baqaayi ahaa ayaanu isu keennoonu ururinay nisqooyinka barhkooda ama intooda badan sidan baa dhacday sida imaamku leeyahay nawowi masaawidana barhna waxaa dhacay aswaadana barhna waxaa dhacay tiswaadanaa ama taswaadanaa baa dhacay intaasuu sheekhu raximahullahu tacaala kuba dhaafay qurdubi oo isaguna saddexdan arrimoodba kitaabkiisa mufhim ku soo qaada ayaa riwaayadan aswaadana ay ku sugan tahay ee hadda ta inoo horreysa inoo taalla aan ahayn ayuu dhahaa waa tacad waa riwaayada waadixada ee maxfuudada ah weeye taas buu yidhaahaa marka waxa weeye taas buu yidhaahaa marka labadan riwaayo kalena uu soo qaadaa marka adigu tan hore ee aswaadana ayuu ka dhigaa ta awdaxa macnuhu waxa weeyaan masaawid haddii aan imaka lafdigan eegno oo jamcu miswadba aan nidhaahno miswadku waa weelkii ama wixii sahayda lagu guranayo waa wicihii waa aaladii aswaadna jamcu zaadin markay tahay waa sahayda nafteedii taas buu leeyahay luqada fiican ee waadixa ama awjuhiyada weeye waayo waxaan la ururiyey weelkii lama soo ururin kiishashkii iyo waxay ugu jireen ama jiraabyadii waa sahayda nafteedii baa lasoo ururiyey tiswaadna kollay dee waa meelahan way iskagaba dhowaanaysaa laakiin lafdiga cad waa aswaadana ee adigu kollay ama miswaad ha la idhaaho maxalkii inta la cabiray ha loo jeedo xaaligii taasna dhib male waan tawjiihin karnaaye wixii bal u hadhsanaaye baqaayo ahaayee sahaydii ahaa ayay soo ururiyeen fabasadna waanu kala bixinay oo lahu waa waxaa iyada marka la eego insahaydoodii ahaayee hadhsanaayee yaraa ayaanu dacan masallo u kala bixinay waa haragga la megdiye idinta ah weeye taas buu iyo horeynu kitaabka ugu soo aragnay marar bal xadiidka abu hureyren sheegaynana waa inoogu sugnaa luqaad uu leeyahay oo afarana hore inooguba soo horreyso tani ay kaba mid tahay nidac waa ta ugu fasaaxo badan bal markaa ayaanu dee jamcu nidcine qaala faijtamaca waa ururay oo zaadu lqowmi qowmka sahaydiisii cala nidaci anaa wixii la keenay waa dad badan oo kun iyo afar boqol gaadhayay wixii u hadhsanaayee keeneen ayaa masallo kooban ama dee waa idintaas iyo haraggaas la megdiyee nidaca lagaba cabiro masallihii oo kale ayaa lagu ay ku soo urureen waa wax yaroo kooban oo kani aanu waxa weeye buuxinba qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya salama fatadaawaltu waan isdheereeyey macnaa meeshii dadkina way ku soo urureen waa la baahan yahay mal haddee meeshii markii lagu ururu si uu arko ayuu luquntii taagay uu isaga isdheereeyey liaxzurahu si bal aan waxaan zaadka ah ee nidacan korkiisa ku sugan aan u qadaro oon u qiyaaso kam huwa inta uu yahay bal inta uu dhan yahay aan eego faxasartuhu waxaan ku qiyaasay aan ku qadaray xasrigu waa taqdiirkii ka rabdati lcanzi waa neef riya ama ri'i inta ay fadhiisatoo kale macnaa wax yaroo kooban buu ahaayo wixii ciidankaa kun iyo afartan boqol gaadhay lagaba helay halkan kusoo ururiyeeni ri intaa mabrageedee ay fadhiisato in leeg ayuu baaba uu waxa weeyaan ahaa wuxuu gaadhsiisnaa oo rabdada aan ka dhigna mabarageedii iyo intay ku fadhiisanaysay qadarkeeda waa inta ay fadhiisato waxaa kaloo halkan laguba fasiray ka rabdati markaa canzi weliba ay barhkoodna ra-doo la damiyo sida dee doortaan sida mata saaxib almufhim iyo ka rabdati alcanzi waa neef waa ri jusadeed ama qadarkeed oo kale bilri fadhidaa intay leeg tahay waa macnaa marka wixii la yar fuule wixi ay si yar dul fuuleen waxaa kamay badnaan kun iyo afartan boqol wixii laga helay ri ama inta ay fadhiisato in leegun baabay ahayd waxay meeshaydee ay masalan waxani kuba sugnaayeen ee lagu dhigay ama neef ri ah bal markaa ay fa fadhido inta qadarkeedu yahay waa jusadeedu intay tahay waa markii wixiina waxoogaa isla ysyartuuleen intaa qadarkeedu bayd adigu wax yaroo kooban bayd marka ciidankaa loo eego qaala wuxuu yidhi wanaxnu arbaca casharata mi'atan kun iyo afar boqol baan ahay qaala wuxuu yidhi markaas salama odhanaya faakalna dee waxani waa ama timir yar ama kisra khubzi ama waxyaalo sidaasa weeye waxa karinba u baahan ma aha faakalna halkii baa la ysugu yimiyo faakalnaa waanu cunnay dee malaa kol boqolaa gelaysee xataa shabicnaa jamiican ilaan dhammaan deregnay dhammaantayo kun iyo afartiyo boqol weliba intii laguma daynoo kumay dhammaan deragoodie uma xashawna ay mala'naa waxaan ka buuxin oon ku cabaynay weeye oonu ku gurnay jurubanaa jiraabyadayadii jurub waa jamcu jiraabin oo dee waxaa u filaya munaadiqdan dee imika halkeena waa in jiraab oo xataa lafdiga sidiisaaba loo isticmaala maca reermiga ay jiraab u isticmaalaan bal waa wixii iyagu ay siteen ee ay u siteen weel ahaan ee wax ku gurayeene hargaad kaba samaysnaa taas bay nin kastaa ee zaadka markii horeba ay ku siteen ka dhammaaday ayay mid kastaa uu buuxsaday jiraabkiisii jiraabkiisii buu buuxsaday mala macnaa waanu cabaynay oonu ku gurnay weeye jirabana faqaala nabiy llaahi sala allahu calay wasalam markii la dhergey dheraguun maaha waxay calooshoodu qaado dee markay berriba laga gaajoonayo maaha nin kastaana uu ku gurtay kiishkiisii ama jiraabkii uu watay ayaa wuxuu yihi fahal min waduu'in war wax lagu weysaystaa ma jiraan rasuulki ilaahay baa yidhi dadka intaa leeg biyona ma haystaan qaala wuxuu yihi faja'a rajulu nin baa yimi biidaawatin weysuu la yimi lahu isaga u sugnaatay oo fiihaa waysadaa ay ku sugantahay nudfatun waa biyo yar ay ku sugan yihiin wax yar baa ku jiray nudfada de waxa weeyaan nudfadan macnahay aynu naqaanayna waa la yidhaha in biyaha saafigee yarna waa la yidhaahaa oo yar weeye haddaba macnaa in yaroo biyo ah oon badnayn ayaa ku jiray idaawadan faafraqaha ninkii ay waa ku shubayo fii qadaxin dee iyadiina waaba af dhuuban bay leedahay waa weel afkiisu ballaadhan yahay iyo qadax ayuu intii ku shubay rasuulki ilaahay baa ugu yeedhay tiina inay ku weysaystaanoo fatawada-naa waanu weysaysanay kullunaa dhammaantayo intii yarayd ayaanu waa kuan ku weysaysanay nudaqfiquhu daqfaqatan annagoo shubayno dee xoog badiye maaha biyo yaro intuu gacantoona ay yargeliyaan ay isku masmasaxayaan daqfaqa waxaa laba yidhaahaa waa sabulmaai biquwa weeye oo macnaa biyo in waxa weeyaan xoog loo daadiyo haddii la yidhaha xataa daqfaqa roobka oo kalena dee waaba marka ugu horeeye uu intuu soo dao xoog uu da-ayo taasba waa lagaba cabiraa kodhe caamun mudaqfiqna way yidhaahaano waa sanada barwaaqada oo kale iyo ama ceyshun maalan dee daqfaqa daqfaqat lceyshna waa dee sacadiisa iyo bal matalan taa khusuubadiisa macnuhu waxa weeyaan kunaa naakuduhu wanasubuhu saban weeye biyo intay hagaag ku darsadaan oy gacantoodii ugu soo darsadaan bay xubnahoodii ku shubayeen dee caadi waa dad biyo ka halqablo oo biyo badan haysta oo kale ma ahayn waxay yaryaraysanayaan arbaca casharata miya halkii hore oo kalean ka dhigayna wanaxnu arbaca casharata miya afar iyo toban boqol baanu waa kun iyo afar boqol baanu ahay qaala wuxuu yihi saxaabigii uma jaa waxa yimi bacda dalika tamaaniya markii intii la wada weysaystay dabadeed oo malaa waysadna ay dhammaatiya biye ayaa sideed baa yimi oo faqaaru waxay idhahdeen hal min dahuurin wax lagu dahaaro qaataa ma jirtaa wax lagu weysaystaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam faraqa alwudu wadu'u biyihii lagu weysaysanaya way dhammaadeen khalas way dhammaadeen oo dee intii waa intii kale ku weysaysatay iyaga khala dee way waktiga iyaga ka harsaamayo way dhammaadeen bu le macnaa way ma jiraan biyo bal xadiidka kollay midi waa baabku wuxuu u baabaysnaa oo ah muwaasaadkii markii dadka qaarkood wax yaray u harsanaayeen intii badnayd ay kaba go-een rasuulki ilaahay waa kan isugu wada yeedhay meel baa wixii yaraa la isugu keeno mucjizadan weyn ee ah tagsiiru dacaam oo dee halkanuun maahee horena waynu usoo aragnay oo waxaa la arkaa meelo kalena inaynu kuba aragno waa arrin soo noqnoqota rasuulka ilaahay mucjizaadkiisii kaba mid ah in cunto yaroo kooban ilaahay badiyo oo dad aada iyo aada u badan ay deeqdo sa imaka halkan aan hayno taas iyada bal mucjizadaasi way kuba sugan tahay waana tan dadkii ay wixii kii wax markii hore keenay iyo kii aan keeninba way wada cuneen oo iyada taas way cuneen xaaladan oo kale marka la isku darsado iyadoo la arko dadka qaar inaanay wax keenin ama wax yar keeneen midna wax badan keeneen haddana si isleeg la cuno wuxuu leeyahay taasi ribo maahe ee nin kasta intiisii kii kale uu fasaxayo uu ibaaxeeyo noocaynkaas haddii la kala badsado kii ziyaadada cunay maaha ama waxa weeyaan inuu wax ribo ah iyo waxyaalahaas kuba dhacayo ruux kastaaba ka kale haddii imika xataa cuntadee la wada socdo oo inta lasoo wadaysado la isku wada darsado oo kale qadar baa la wada bixiyey laakiin marka la cunayo laisma leekeysiisanayo dee ninbaa isagoo wax badan cuntadii qaadaya ninna waa iska ceryaryo in yar buu ku kaaftoomaya kan isagu ziyaadada qaatay maaha kan kale waa laysu fasaxayo ibaaxa meeshii jirto in dee wax markaa ay ziyaadadan ay wax ugaba imanayaan ama si wax intan laysdhaafsanayo ribu ku dhacay la odhanaya maaha taasi waana xadiidka imikana tan meelihii kale lamidkaana waa tan un in dee arrinta kale weyne aynooguma sugano waa labadan mucjize waaweyn waa taksiir dacam iyo taksiir lma waana arrimo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh mucjizaadkiisi kaa mid ah halkan un maahayn mawaadin kala duwanna way dhacday badh aan soo aragnay badhnaa oo waa ti aynu soo marnay biyo xataa farihiisa kaba soo baxayay in lagu weysaysanayo dad badani ay kuba weysaysteen bal matalan waaqacadana la arkaa maqaazi marka gaadhna waxyaalo kaloo shabahaya ayaan arki doonaa haddii alla yidhaahee waa mucjizaadkii rasuulka aad iyo aada uba badnaa dee ay ugu weyneyd mucjisadan qur-aanku mucjizaadki ayuunbay labadana kaba mid yihiin wy bismi illahi araxmaan araxiim kitaab ljihaadi wasiyar jihaadkii iyo siirooyinkii ayuu kitaabkeedii yahay bal jihaadku xagga luqada asalkiis baan ujeedaa waa almashaqa un oo jahadtu jihaadan macnaa waa markaa dee balagtu lmashaqata waan dhibaatooday waan rafaaday waa markay ruuxa mashaqo iyo dhibi gaadho taas waa laba yidhaah laakiin xagga sharciga bedeluljuhdi fii qitaali lkufaar baa jihaad la yidha waa ruuxu intii karaankiisa iduu laba yimaado dadka gaalada ah la dagaalankooda iyadoo waxaa loola dagaalamayaa xoola adeeshid iyo wax kale aanayne litakuna kelimatullahi iyo alculya ay noqoto markaas baa jihaad laba yidhaaha ka halkan loo jeedaana kaa weeye waxaa kaloo jihaad loguma idlaaqaa mujaahadatu nafs siduu xaafid ibnu xajar yidhaaha iyo kayrkiiba iyo shaydaan iyo fis fusaaqdaba oo macnaa naftaoo lala jihaado shaydaankaoo lala jihaado fusaaqdaoo lala jihaado mujaahadadoodii baan ujeedaa iyadna jihaad waa la odhanaya laakiin say noqonaysaa gaalada la dagaalankoodii baan idhi waa dagaalkii lala dagaalamayey mujaahadatu naftii waxa weeye waa dee naftii oo iyadii waxa weeyaan mujaahadadeedu iyagii lagu xambaaro inay dariiqii toosnaa kuba sugnaato wixii xumaana lagaba joojiyo soo xaafidnu xajaryaahana waa mujaahadatu nafsi calaa tacalumi umuuri diin uma cala alcamali biha uma calaa tacliimiha barashadii umuurtii diinta ay baranaysay ku camalfalkii ay ku camalfalaysay baridii ay cid kale sii baraysay waa noocaas baa mujaahadatu nafsi ay noqonaysaa mujaahadatu shaydaanna shaydaanku kol dee shubahaadna wuu la yimaadaa shahawaadna waa la yimaadaa kol ruuxa wuxuu ka soo gelayaa xagga dee caqiidadii iyo iimaankaiyo taasoo waxyaale shubahaaduu qalbigiisii kusoo tuurayaa si uu shaki u geliyo bal masalan taas oo kale shubahaadka uu isagu laba imanayo daaficitaankiisii la daafacaya layska celinaya lagaba markaa taas waa mujaahada shaydaan kolle shahawaad buu gaba yimaadaayo waa xaggii macaasida oo had iyo goor labada dariiqeeda dadku markaa dhibto ay kaba wada timaado ama shubahaad bay ugaba imanaysaa ama shahawaad shahawaadna waa xumaantii iyo macaasidiibu u qurxinayaa si uu macaasidii ugaba dhaco nafta shahawaadkeedii bal taasna iyada waxay noqonaysaa mujaahadadii jaanibkaas ahayd e waxa uu qurxinaya shahawaada naftii in laga xakameeyo lagaba joojiyo taas baa mujaahadadii shaydaankuna ay noqon ama mujaahadat lfusaaq xadiidkii hore aynu soo maray rasuulka ilaahay maray dee ruuxii munkararka inuu gacantiisa ku dooriyo haddii kale carabkiisa haddii kalena waa qalbigiisa oo dee gacantii iyo carabkii iyo qalbigii ayay noqonaysaa halka mujaahadada kufaartu badankiina way noqon maalkiibay noqon lisaankii qalbigii mujaahadii fusaaqdu waa carabkii waa dee munkarka suulintiisa iyo taqyiirkiiba waa carab gacantii lisaankii iyo qalbigii oo kii uguma dambeeye bal taasi waa jihaadkii asiirna waa jamcu siiratin oo asiirta inoo taala siintu way kasirsantahay ya-duna way fadxisan tahay marka waa jamac mufradku muxuu noqonayaa siira ayuu noqonayaa culimaduna abwaabta jihaadka siyar way ku ilaaqaan maha dee kitaabkeena ayna kutubta fiqigaba kitaabu jihaadi wasiyarka shaaficiyadiga ama keyrkoodba oo dee tan way israaciyaan waxaa tan ay tahay unoo laysu raacinayaana ama siyar in abwaabta jihaadkii baa loo jeedaa u nimanka oo siiradii waxaa looga jeeda abwaabtii jihaadke waxaa loogu idlaaqay abwaabtii jihaadka siyar لأnha mتلqaat عan أxwaal النabiyi slى الlahu عalيه waslم fي غaزawaati abwaabta jihaadkan arki doonaa waxaa laga aan dee ka qaadanaynaa axkaamteeda aan kala kulmaynaa axkaamteeda rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh axwaashiisii xagga غazawaadkiisi iyo dee jaanibkaa siiradiisii baan kala kulmaynaa asaas iyadaa u ah sanba abwaabtii jihaadka loogu magacaabaa siyar looguma magacaabaayo waa jaanibkaasn jaanibkaasaan ka qaadanaynaa asaasiya saldhiguba haddaba jihaadkii kolley imanka jihaadka iyo qaybihiisa iyo maraaxishii uu soo maray jidayntiisa iyo bal waxyaalaha dee kama hadli karno oo dee idinkaa taas umuuraha eegaya qaradkuna waa dee si kelimada ilaahay ay kor u noqoto si bal masalan shawkadii gaalada loo jebiyo dadkii wuxuu doonaya diintii inuu qaato uu soo galo uu aamin uguma noqdo aan la helina cid dadka diintoodii kaba fidmaynaysa ujeedadu maaha dadka in islaamnimo ay wada islaamaan taas maaha oo dee jihaadadii islaamkaba ee markaa waktigii rasuulkii intii ka dambeysayba dadkii lala dagaalamayay gaalada aha marka quwadooda la jabiyo laguma qasbayn inay islaamnimada qaataan oo waatan diintoodii laguma daynaya hadday jirtay aqbalaan si ay noola dambaysa arrinku maaha ilowba ilow sa dee gaalo iyo adnaabtood iyo kuwa dee adigu ay yidhaahaan si wax islaamkuba arrintiisu ay tahay un dadkii in seef lagu soo aqbalsiiyo waayo bilaaddii islaamku ay qabatay faris lahayd ee sham lahayd iyo meel kastaba lahayd masar dadkii markii xukumkii islaamka ee guudun la aqbalay jizye ay ogolaadeen waa lag ninkii isaga ikhtiyaarkiisa u islaamayana uu ku islaamay kii kalena ilaa imikada nasaaradii carbeed waa kuwii berigaa kaba hadhay uun maaha kuwa dib u gaaloobay maaha waxyaalahan joogaa qibdigana waa kuwii berigaa kaba hadhay uun majuustii xataa aan iyagu diinba lahayn ee dab caabudayay markii quwadii iyo shawkadii la jebiyey dadkiina dacwadiina ay dee waxa weeyaan loo aamin noqday oo dadkii la gaadhsiin karayo wax ka hor joogsanayo caaqi aan u jirin ruuxii doonaya inuu islaamada cid fidmaynaysa aanay jirin iyaga naftooda inta jizye laga aqbalay ayaa iyagoo dabkoodii caabudaya sideedii laguma sugay oo jizye lagama qaadayo xataa maaha kuwii dhulkoodii kuwii baxrayn iyo deganaa waa gobolkan axsan la yidhaha dee hajar iyo meelahaas ee majuusta ahaa sidii baa lagu daayey carabtii ama kuwii iyaguna dee yahuud iyo bal masalanta ahaa ama nasaare ahaa baan leeyahay najraan deganaa yahuudi yaman deganayd soodii baa laguma daayo markii laakiin dee ay noqotay in shawkadii intay jabtay diintii dadkii ay u aamin noqdeen dacwadii dadkii loo bandhigayeyna ay masalan dee ay noqotay dee taas furan ee cid hor joogsanaysa aanay jirin gees kalena bal masalan iyagii ay xukumka islaamka ee guud ay aqbaleen kole day jinsiye qaadanayaan oo xukumka islaamka uu yahay kaa fulaya iyagiina hadda la ilaalinayo o la daafacayo bal taas bay ahaydee laakiin kolle dee qaybihiisa iyo maraaxishuu soo maraya taasi waa baab kalaan filaya waana wax idin suurtagelaya maanta ina baxsin kartaan baabu jawaazi ligaarati cala lkufaar aladina balagathum dacwat lislaami min gayri taqadumi liclaami biligaarati baabu jawaazi ligaarati waa weerar la weeraro banaanida ay banaan tahay cala lkufaari gaaloodii aladiina gaaladaasoo balagathum ay gaadhay dacwat lislaami islaamka dacwadiisu min gayri taqadumi liclaami ogeysin la ogeysiiyo bilgaarati in la weerarayo oo dagaal lagu soo qaadaya iyadoonay horeyn oo taasi aanay jirin baabku wuxuu baabaysan yahay xadiidkan ku arki karnaaye ee gaaladii qaybay noqonaysaa haddii dacwadii islaamkuba aanay gaadhin waxa muslimiinta ujeedadoodiiyo waxay doonayaan aanay warba u ahayn oo cid wuxuu u gaadhsiisayba aanay jirin iyada markaa ee duulimaadka lagu duulaya waxaa ka horeynaysa horta in dacwadii la gaadhsiiyo la ogeysiiyo bal matalan iyagoo garanayo waxa islaamnimo ay tahay waxa lagaba doonayo loona digay bal matalan markaa hadday dee taa aqbali waayaan in la weeraro laakiin haddii ay taa ka warhayaan oo hore loo gaadhsiiyey iyada oo ay og yihiin iyada markaa iyagoo xataa haafiliin oon iskaba warno haddii la weeraro kol haddii dacwada horreysayo de ay mabda-oodii hore inay iskaga adag yihiin bal taas banaanideedii buu baabkeedi yahay waa baabkasta inooguba imanaysa ama iyada haddaanay war u hayn oon hore loogu digino wax gaadhiba aanay jirin iyada marka caynkaas horta dee dacwo iyo indaar baad ka horeynaysay qaaradii xadaثna yaحya بن yaحya التmimiy qal xadaثna سulayman بن akdr عan بni cawn qaala katabtu ilى naafici asأlh عan الducaaءi qabla الqitaal sulayman ibn akdr waa nin iqo atbaacu taabiciintii dambe kaba mide lakiin horeynu usoo maray kitaabka waana iqo daabida weeye ibnu cawnna waa imaamkii cabdالlahi بn cawn ibn ardaban weeye ibnu cawn baa wuxuu yihi katabtu waxaan u qoray ilىa naafici naaficna waa mawlihii ibnu cumar aynu garanayno asalu xaal aan weydiinayo cani ducaayi bal yeedhid loo yeedho oo islaamnimadkii loogu yeedho horta gaalada qabla alqitaali dagaalka hortii xukumkeeda anoo weydiinaya qaala wuxuu uhi fakataba ilaya waa ii soo qoray oo jawaabtii buu usoo celiyey qoraal buu ugu soo celiyey oo wuxuu uhi inamaa kaana dalika yeedhitaankaas loo yeedhayo gaalada qabla alqitaal fii awali islaami islaamka bilowgiisii buu ahaa laakiin markii dambe ee islaamkiina dadka wada gaadhi si guud ay u maqleen iyada arrinkaasi waa joogsaday buu leeya waxba laazim ma ah waa suu qaba naafic waayo qad agaara waa weeraray oo rasuulullahi sala allahu alayh wasalam algaarana waa gelidda subaxdii layskala aba gaaro la idhaaye macnaha dee uu galay uno waa weeraray rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam calaa bani lmustaliqi reerkii reer bani lmustaliq la odhanayay walxaal hum gaaruuna iyagoo kaafiliin ah oon ka warhayn weerarkan kusoo socda macnaa sida kale islaamnimo way ogaayeen sida kale waa loo yeedhay oo arrimo way soo gaadheen bal iyagaa marka horeba abaabul dagaalna way kuba jireen iyaguye laakiin waqtiga caynkaasa ayaanay gaaradan ka warhayn wahum gaaruuna wa ancaamuhum walxaal ancaamuhum xoolahoodu tustaa la waraabinayo calalmaa'i biyo korkooda oo biyihii ceelka korkiisii ay ku sugan yihiin faqatala uu laayay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh muqaatilatahum gaashaanqaadkoodii ee lama dhamayne markii hore dagaalkii way dagaalameen oo tobaneeyaa la dilay markii dambe wixii kalena haddana gacantaa lagu dhigay waa tobaneeyahan wixii laba dilay wasaba uu qafaashay sabyahum sabyigoodii oo dee dumarkoodii iyo xoolahoodii iyo caruurtii wa asaba wuxuu asiibay yowma idin maalintaas waa maalintaa dee halkaas reer bani lmustaliq qaala yaxya wuxuu yihi waa asaaba faacilka asaaba waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yowma idinna waa yoomtaas dee yowma gaswati bani lmustaliq laakiin hadalkii isagoon mafcuulkii gaadhin ayaa shaki isaga iyo meel ka yar galay ayuu deeta sheegaya qaala yaxya yaxyana waa yaxya ibnu yaxya tamiimi axsibuhu eeg yaxyana sulaym ibnu akhdar buu ka warinayay isagaa damiirkan dee markaa baariska u laabmaya axsiba dee markaasee mutasirka axsibu waxaan u malaynayaa sulaym qaala inuu yihi juwayriyata oo wa asaaba yowmaidin juwayriyata taas baan u malaynaya aw qaala amase waa buu yihi juwayriya albatta iyadoo arinku hadal go-an yahay oo shaki aanu jirin iyo qadcan ibnat alxaarisi ina xaari tahay bal intan dambe waxa ay tahay yaxya kolley waa nin taxari badan buu ahaa kitaabka bilowgiisa ilaahay markana waa ninka inala socda imaam malikina wax ka wariya ee sheekhadii muslimna waa ti aan soo sheegno waa ninkii bal matalan ugu horeeyo wax kaba wariyay oo dee isku beled bay ahaniyo naysabur waanu taxari badnaa xagga alfaada oo sidaasay barhkood waxay ku idlaaqi jireen bashakaak waa kii shakiga badnaayo waa taxarigiisii marka meeshii shaki baa yar galay sheekiisii sulaym hadalkii inuu yidhi wa asaaba yowma idin juwayriyata taas iyo inaanu juwayriye magacaabin ee uu yihi un wa asaaba yowma idin ibnat alxaarisi taas baa shakigu uu yahay waana isaga uun laakiin shakigii aada ugama adkaysanbo waan u malaynayaa inuu juwayriye yidhi markaasuu leeyahy haddana meye waaba waxaad moodaa inay go-aan tahay shaki aanu ku jirin buu leeyahy oon dee yaqiin hubo inuu albatasna waa taas shuraaxdii kitaabka barhkood halkan waaham ka dhacay ilahaano albatata bay ka dhigeen magac labaad oo juwayriya ay leedo in juwayriya ay hayd iyo inay albatta ahayd albatada iyo batatadii waa hadalka go-aan una ujeedadu mara waaxida oo ujeedadu may ee waaban jasminayaa buu leeya oo waa go-naan waa yidhi juwayriya ee ibnat alxarisi in bal taas wey nawi ba wuxuu halkaa ku qabanaya ana yaxya bna yaxya qaala asaba yowmaidin bint alxaris horta waa mid وأظن شhيk سليم بن أخdر سmاha في رواaيaته جuwayriya أو أعلم ذلika وأجزم bه ومعنaa waan jزminaya lakin de way noo soo socotaa riواayة dambe جuwayriya بنت الحارث inay ta waa shaki un riwaaye aan shaki lahayn way noo dambaysaa bal horta arinta in yar ba غazwada nun yar ishaaraya kama hadlayno de kتب siyr hayaabay noo ayay qisadan iyo de mثalا شhuراxdii aad bay ubastiyaan kutubta siiraduna way nooguma sugan tahay kolley dee raxiiqina si fiican buu u dabdinaya ama ugaba hadlayay ee qaswadan horta reerkan reer banilmustaliq la yidhaahaa waa reer ama jilib khusaaco kaba mida reerkii khusaaca eberyano dee maka iyo kuwa gacanta ku hayay ahaa intaanay qurayshe ka saarin oonay qurayshe kaba saarin reerkaas baa jilib kaba mida ay yihiinoo inta maka iyo madiine u dhaxaysta xaggaa madiinaha u dhawaadeene ama adigu intaa udhaxaysay degi jireen in waxaa ghazwadan oo kale la yidhaahaa ghazwatu bani lmustaliqna way idhaahaan waxaa kaloo la yidhaha ghazwatu lmuraysic muraysiicna waa ceelkoodii ayaa muraysic la odhanaya ama muraysic la odhanaya oo ceelka ay kaba cabayeen waxaana ibnu isxaaq iyo ibnu sacad iyo ay soo naqliyaan kutubta siiradu ay soo naqliyaan ninkan odaygooda ahaayo xaris ibnu abidiraar ee juwayriye dhalay ayaa wuxuu goostayba oo uu inuu isagu ku duulo rasuulka ilaah iyo muslimiinta uu kuba duulo ciidan baabuu abaabulayay oo dee markaas oo dee isagu uu diyaarinayay rasuulka ilaahina uu kaba war helay rasuulka ilaahina umuuraha caynkaas oo kale salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee ma sugi jirin inta isaga lagu soo duulaye loogu imanayo gurigiisa xadiis baa ahaa markaas de waxa weya ma adigu ma guziya qowm fii cuqri daarihim ilaa dallu manaa haddii iyo qoom kuwa dee gurigooda loogu imanayo yooda dulaysanin way duloobaan rasuulka ilaahay baa intii aanay waxba u suurtogelin buu kuba baxay kutubta siirada waxaa kuba sugan nin isagu uu soo diru yihi bal wardoon iyo cayn uu soo dirayna inta la qabtay in laba dilayo laakiin markii taasi dhacday in isagii cabsi gashay oo ciidankiisna ay kala tegeen adigu bal arrinku iyadoy taas tahay oo arrintaa hore iyaga ay u horeysay laakiin waxba aanay u suurto gelin bal markii dambe dee waxyaale cabsiyo ay waxyaale kuba yimaadeen way ceelkoodii joogaan ay kaba cabayaan laakiin dee dadkii qaashaanqaadkooda iyo raggii way joogeen ayaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muslimiinta soo gaadheen dagaal baa meeshii ka dhaco markii hore way sugnaadeen laakiin markii dambe waa laga qaalib noqday toban baa lagaba dilay intii kalena waa la qabtay oo malaa cid saasi kamay bixin be waa la qabtay wixii kale sabiga ahaa iyo xoolahoodiina gacantaa laguma dhigay bal ghazwada horta taas bay ahaydba waana ghazwada laabankeedii la laabmay tii ay dhacday arrinkii qisadii ifkigu waa waktigay dhacday waa markii halkaa laga laabmay ayaa qisadii ifkiguna ay dhacdayba xaadisadaasba taas bay dhacday haddaba bal arrinku horta taas buu ahaa isaga wuxuu markaa naaficlayay imaka halkan rasuulka ilaahay dee kolkoo d wahum gaaruna xadiiska sabaa ku samaawaad waxaad moodaa sida siirada iyo inay yar kala duwanyo iyagu siiradu waxay kaba dhigayaan kutubta siirada sida kuba sugan in iyaguba dee ay dagaal diyaar u ahaayeen iyagu doonayeen ay bilaabaan ama odaygoodii xaris ibnu abi diraar laakiin rasuulka ilaahay dee uu bal matalan intaanay soo duulin un uu iyagii kuba soo duulay xadiidkana waxay nooguba sugan inaanay duulimaadkan iyo waxaan kaba warhayn aimada qaarkood oo jaanibka siirada un xataa wixii saxiixa dhacay taa kaba horreysiyey oo sida dimyaadi iyo malade ibnu sayidnasa sida halkan laba yimi waxay raajixayeen saa siirada kuba sugane laakiin waxba taas maahe waa la jamcin karaya markii hore xaaladoodu taa ahayd haddana markii dambe ee adigu wixii umay ama ciidankiia kala dego cabsi baa gashay iyadoo taas ay tahayna rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waqtiga ay dee ceelkoodii joogaana ciidankan baa soo gaadhay rasuulka ilaahi hogaaminayo xaaladu sanbay ula dhacday taasi waa mid juwayriyadan xadiiska inoogu suganaa waa juwayriya ibnat lxaris um lmu'miniin weeye sabigii bay kaba mid ahayd rasuulka ilaahi baa salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh iyadii sabigiintu kaba qaaday oo dee waa laga yaabaa min ruux sahmigiina kuba dhacday kale adigu ayuu intuu xoreeyey ayuu guursaday rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markay taasi dhacday iyadoo dee dad qoysas badan oo qoys reerkoodii ana gacanta lagu hayo ayaa dadkii ay yidhaaheen ba rasuulka ilaahay asaartiisii dee iyada cid ma haysanayno reer bu baniilmustaliq oo dhan wixii laga hayay sababteed baa lagu sii wada daayey lagu wada xoreeyey aabahena mar dambe u islaamay adigu waa islaamay markii dambe waa islaamay walaalkeedba de waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida oo aan filaya in xadiid uu lahaa inu soo maray xadiidkiisa waan soo maray wasiye iyo aabaheedna waa islaamay xarit ibn abi diraar bal waxay ahayd waxaaba yidhaahaana waa haweeneydii ugu barako badnayd qoomkeedaa la yidhaahaa oo dee reerkii dhammaayee gacanta lagu wadahayay samyigoodii oo malaa boqol qoys in ka badanna laba hayay ayaa iyada sababteed lagu sii wada daayay oo markaa wastafaa bintahu nabiyu caruusan hum jamiican liajriha ulaqaau hum jamiican liajriha ulaqaa bal matalan arrinta taas bay ahayd waayey in yarun baa masaladii xukunkeedu inoo yar dambeeya aniga baabku dhigtee bal horta xadiidkan iyo waaqacadu ama suuradu taaba weye waxadanii hada alxadiidu cabdullaahi bni cumar hadalkii waxa sii wata naafic oo xadiidkan waxaa iigu waramay cabdullaahi bni cumar wa kana fii dalika aljeyshi ciidankaasna uu ku jiray maalintaa cabdullaahi bni cumaro waa socday oo dee kollay mashaahidiisa waxa ugu horeysay cabdullaahi bni cumar dee khandaq baa ugu horreysay uxudna waa la celiyey khandaq baa ugu horreysay siday bukhaariya kuba tagaan waana siday ibn markaa ibnu isxaaqii qabana qaswat lmuraysic sanadii lixaad bay dhacday macnaa waa khandaq dabadeed bay dhacday oo ibn cumar markaa ciidankan waa la socday وxdثna محamed بن mسن qال xadثna بن أbي عadي isna محamed بن إbrاhيم عن بن cawni بhada الإسناaد mثlh وqاala wuxuu yihi riwaayadiisa iبن cawn markii hore waxaa kaba warinaya sulaym بن أkdr yaحya بن yaحyana uu kasii warinayo shakigiisina waan soo aragnay lakiin maanta waa qolooyin kale wuxuu yihi juwayriyata bint الxاariثi وalam yashuka ina shaki ma gelin oo wax shakiya muu sheegin bal imika masaladii kolley xadiidka ta inoogu sugan dadkii dacwa nimankan way gaadhay bal iyagaaba dagaal u diyaar ahaayo dagaal doonaya inay muslimiinta kuba soo qaadaan dadka caynkaasa iyagoon la odhan waanu idin gelaynaa waanu idin weeraraynaa in weerar la weeraro banaaniyada xadiidka way nooguba sugan tahay xagga marka la eego masaladanna malaa bacd alculamaa waxay yidhahdeen indaar kolleyba iyo digniin iyo ogeysiini waa waajib bay idhaahaaneen laakiin taas xadiidkan iyo dee axaadiid kalea kaba hor imanayo waa qowl daciifa qowl labaadna asal ahaan indaar iyo iclaan waajib maba aha isaguna waa qowl daciifuu noqonayaa oo bas waaye malaa qowlka saddexaad ee tafsiilka lihuun waxa weeye in laba yidhaaho haddii samatiga uu tarjamada inoo dhigtay haddii dacwadi hore u gaadhayna indaarkood iyo iclaamkoodu waajib maaha waa sida qoladan oo kale laakiin dadkan haddii wax gaadhayba aanay jirin wax marka hore dacwo oo gaadhay dacwada islaamya aanay kaba warhayn iyada marka caynkaasa waa tafsiilkaasoo indaarkii ama iclaamkii laazim buu noqonayaa kolleyna waa sida dee bal matalan axaadiisna ay noogu jamcismayso waana qowlkooda ay raajax yeelaan waana kaa tarjamada u inooguba dhigtay taasba weeye wayda inu soo dhici doono kalley waan iska daynayna halkan allah subxaana watacaala acla aclam baabku inoo dhamaado aan filaya